gudoomiyaha gobolka banaadir axna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa waraysi uu siiyey idaacadda v o a waxa uu kaga hadlay caqabadaha hortaagan amniga muqdisho gudoomiyaha ayaa sheegay inaan la xakamayn karin hubka magaalada muqdisho yaalla sababtuna ay ugu wacan tahay in dalku uu dagaal ku jiro taasina ay keentay inaan la kala saari karin cidda cadowga ah iyo cidda ciidanka ah ee magaalada ku sugan wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa waraystay gudoomiyaha
gobolka banaadir waa baaxad weyn yahay howlaha yaallana howla aad howla aada u baaxad weyn waayo saad la socodba waxaana iska dul saaran dhowr barnaamij oo isdul saaran ayaan ku magacaabannahay mar waa maroo dowladda hoose ee muqdisho ayaan maayir u ahay magaalada muqdisho marna gudoomiyaha gobolka banaadir ayaan nahay waa laba mas-uuliyadoo culus oo isdul saaran mas-uuliyad amniga ayaa iyadana kusoo biirtay oo ka mid ah howlo kaleo horumar in la qabto u baahanna way jiraan marka wixii noo qabsoomay dhowrkii biloodan joognay wax badan waayo wax hadda aan koob iyo laba aan kusoo koobi kara ma aha laakiin wax badan oo kamid ah shacabka ayaa markhaati ka ah waan gartay gudoomiye dadku si dhaqsa waxay ula soo boodayaan amni darada muqdisho haba ugu badnaato weerarada abaabulana kooxda al-shabaab ay ku qaadaan goobaha ganacsi iyo hoteelada gobolka banaadir weliba ku guuleysan laayahay in sina lagu xakameeyo howlahaas
okay saaad la socotaa horta shacabka muqdisho taas kale lama soo boodaan waxay lasoo boodaan wanaagga la sameeyey wax la qabtona way lasoo boodaan amniga ay haystaanna way lasoo boodaan inta badan way sheegaan mararka qaarkood wax waa dhacaan oo anugu ma xaqirayno in wax dhacaan waxa dhacayana dee wax inta badan adduunka uu nala wadaago waayay saad la socoteedba sacuudiga intaasoo qarax oo isdaba jooga ayaa ka dhacaysay oo hadda kii ugu dambeeyey madiine oo ka dhacay wadamada beljam faransa turkiga meelo badan ay ka dhacayaan wadanka ciraaq maalin dhow maalmihii ciidda wax yar ka horood ogeeday wixii ka dhacay khasaaro ummadda muslimiinta ku gaaray marka waxyaaba in dad uun maaragtay qaswadayaalahoo argagixisaahoo waxay heestaan waxay u dhimanayaan ayaguna aanan garanayn waxay dadku dilaan aanan aqoonin ayaa un mararka qaarkood sameeyo ayadaasna way dhacaadaa marka anaga hadda mana xaqirayno ma dhacda ma lihin laakiin runtii inta la fashiliyaa ka badan inta dhacda waan gartay laakiin gudoomiye in la todobaadyo tirsado bil walbo gaadiid dagaala hubeysan iyo baabuur buuxda ay hoteella galaan ma sahlana marka amnigiina gobolka lagu soo wareejiyey kal hore xaggee si qaban la-dahay in xogaha la helo
saad la socotaba inta badan xogaha waa la helaa waana lagu howlgalaa maxaa yeelay bil kasta waxaa la fashiliyaa intaasoo baabuur oo qarax sidaa la qabtaa miidiana waa loosoo bandhigaa laakiin in mid dhuunto la yaab maaha way dhacaysaa iyadaas laftirkeeda ayaan mar walbaa laysku canaantaa sababta u dhuuntay laakiin qof naftiisa liga ah ee naftiisa raba inuu gooyo qar iska tuur ah isigoo indhala-aanoo meel uun shab iska leeyahay oo shacab joogo in uu wax dilo oo wax ku casheeyo amba wax ku quraacdaana ka go-an asigana waxawaaye nin naftiisa rababa maaha kaas marka runtii waa arrimaha aada iyo aadka oo dhibka badan laakiin haddana shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho degan way bislaadeen haddana ayagaa inta badan xogta la wadaagay hay-adaha amniga waan gartay qubrada amniga qaarkood oo v o da la hadlay in hanaanka wax lagu baaray gobolka wadooyinkaad marta bilowga xilka markaad qabanaysane xoogaal badu aheedoo dadka muqdisho aad ka mid ahayd waxaa la baaraa uun gaadiidka dadka rayidka gaadiidka dagaalo hubka wataahay koriyo bari bay noo dhaafaan maxay u awoodi laayahay gobolka banaadir in dadkan hubeysana militarigu badan in la istaajiyo wax la weydiiyo
okay saad la socotaba wadanku dagaal ku jiryaa kol hadduu dagaal ku jirana waxawaay hubka lama xakamay karo adduunkana waa ka dhacdaa sababta waxaa keenaysa marka in dagaalkaas uu ku wajahan yahay ciidamadii militariga furmaha u socdeen iyo kuwii ka yimideen iyo wixiyo idil xerihii militarigan inta badan way burbureen oo dalka uu lahaa jiray maadaama aysan xiriir jirin marka ay ciidamadu ay ku hakadaan way dhacaysaa marka qaarkood in hubkooda ay magaalada ay la dhex maraan laakiin waxyaaba in badan laisweydiiyey kamid tahay sababtu laakiin waa dagaalka aa lagu jiraa sababaaya haddii aan dagaal jiri lahayn waa la xakamay kari lahaa taas ayaa keenayso axyaanan marka qaarkood xataa fursad ay noqdaan kuwa hubka sito maxaa le baabuura wax qarbudaaya ama xidaa wax tooganayso waxawaaye baabuur kaloo hubaysano meesha maraya la kulmaya wuu weeriyoonayaa mararka qaarkood sidaas ayaaba lagu qabtaa ama lagu dilaa kuwii wax samaynayay marka way dhacaysaa samtamna way waxa la imaanaysaa baaro waa uun baabuurtan hubka wadan kuwa hubka tago in la baaraahay qorshuuma wallahi dee baabuur hub wato tuuto wato ciidamaysanad ujeedo ama Waa cabdibilaa kuwa ama meelaha saas- waara gudiya.
haa way dhacdaa inta badan way dhacdaa ayagaasaaba lagu soo ayagaa gambadaa lagu soo gudbay.
ayagaa lagu soo gambadaa maxaa marka lagu hortegi layaa wallahi de waxay u baahan tahay kolba hay-aduhu amniga wax badanna waa laiswarsaday laakiin runtii saad sheegaysin ilaa iyo iminka laguma guulaysan baabuur ciidan oo hubaysan inta la joojiyo la baaro la aqoonsado wuxuu yahay kadib lasii daayo inta badan laguma guulaysto laakiin waa laisku dayaa oo isku day wujida meelaha qaarkood
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale waxa uu waramayay wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v